bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudyala ka dhowaada warkaaminime raadiya warsan ee magaalada baydhabo qodobadanka doorkana warkahminime raadiya warsan haminimoysan ka dhegi doontaan waliba ku mide xildhibaan idriis cabdi daktor oosishaagi intii yabaho bees eiden wing iyo muqdisho ka suubii doonaan xildhibaan oosabaangandiri guddoonka baarlamanka interhiidlandhaka doorashada madaweynega ee dalka soomaaliya wasaaradda shaqada iyo shaqaalo waliba ku hadlay waalqabadye seminaar lanqobada iskaalatada beeralayda gobolka baay lama qof rayida oo lakadida inteen dhehayta eelbardiyo magaalada xudur ulmaawadiinka oo ay ka baageen bulshada intiio taa kulaytay dadka angurmadan barakacayaalka abaartii haysata tirada shacabka ee amisom iyo dili afartii bilood laha dhaafi oo la sheegay puntland iyo baagan darta xildhibaanada soomaaliya akhbaaraadka banaanka radio warsan isinka dhegi doontaan weliba ku mid eh dalxiisayaal oo ay ku qahaayeen dalka gambiya
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinnimo arbaa-ow kamiisniha galahayta taarihdinanka eedan tomi-iyo sagaalka bili koowaad sanadka labada kun iyo tomiyo todoban taas walibaana qodobadii inka doorkano ee warka raadiyaa warsan ee magaalada baydhabo haatana ka dhowaada yoogi ofisan xildhibaan idriis cabdi doctor oo sushaagi intii yabaho beesi eedan weye muqdisho kasuu bii doonaan faahfaahinta warkun walibaan ahaan mukhtaar aadan dalmar xildhibaan idriis cabdi dakhtar oo la hadalaya idaacadda warsan la sheegay iniyo abaabulayaan in iskoyki inkawiinaayo oyoo ku qiib gala doonaan xildhibaanaha kujeeda koonfur galbeed soomaaliya musharaxiinta inteegan xilka madowinimada wadanka iyo ganacsato iyo dhaqaale lanka aruuriyi doono dadkii abaarta kadhooshii ee hakajabi deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaaladun baydhabo xildhibaanka mayba kaloo sheegay iniya tangiyo qiibku ete gudashada waajibaadka xilkiyo haayaankaasoo yoon dhaaradeen waanan igmadeen dadka geekii ahayta dhibaatada oonkii baahdayn iska jarta ee sheentii abaarta baasan ee guud ahaan gaar ahaan ku jarta gobolada sadiida ee baayi bakool iyo shabeellada hoose maalinta jimcaha ee xamar walaka dhigi doontee far raising oo unasuubiyooyn oo inka baaqni jawaari insani noo aqbali xasan sheekhn inshaagni oo haduma ilaraay musharaxe madaxweyneyaal badan inshaani iyo kacazuman si umadun mailaraay fundraising ninka suubiyo fali maalintaas qof alla qof kasta walaa usi bii kora in uu nin hor bilaawno markaas kabacdi yoona niidaydan si bakolna insaanna mailaraay tuulooyinkan oo baydhabo hoos kooyow oo aad intira badan oonka ku jaran walinku qabanna waa arin oo unahayn kanni oo intii ana arintaas mailaraay kuguuldeerowna mailaraay shaqadii idriis cabdi daktar yaa maalintii shalay hayti usaadeeri magaalada baydhabo mayba booqday kaamamkii isbitaalka magaalada baydhabo uus oo sheeni magaaladun deeqdeyraas labaatan kun doolar oyo haska dardareen shan xildhibaan oo isa ku mid ayahaanaso kasagu magaalada muqdisho maybwaa iska dayki inka horreeyay ee xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ah kujeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo ka kooyeen magaalada baydhabo islamarkaana deeqmaadiyo injeeyeen dadka taasoo waltarwiin le wasaaradda shaqada iyo shaqaala dowlad goboodka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba ku hadlay walqabadye wasaaradda shaqada iyo shaqaalo maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba ku hadlay warqabadka wasaaraddii muddadii jarti jaylaani sheekh maxamed waliba wasiirka shaqada iyo shaqaalo dowlad goboodka koonfur galbeed soomaaliya waa inuusa sheegay intii wasaaradda ilaa iyo hataan lahayn xafiisya ka shaqaysadaas gaar ahaan sidaas andanayaa san wasaaradu wargobodka wasaarada shaqada iyo shaqaalaha iyo dashinkabaadhigaana dhankana in wasaaradan waagii la abuuray ilaa hadda horta wasaaradaha sida isma ogtiin waleys badaga haysada ma jirta wasaaradii mar haddii iyo xafiis oo faylaan lahayna haddii mar mushaar shaqaalo gobolka an jirna wasaarada shaqadii yani culeys ayaa kore marka culeyskaasaa jira hase ahaatee dadaal badan ahayna shaqaalaha mutadacwanimay ka shaqeeyaan markii lagu bilaabo macal wasiirka weliba ay shaqeeyohayne dadkaan iyo dalkaan oo shaqeeyohayne balba hadda waleesamanihayta mushaar marna way hale kollay way hale doona mustaqbalka dambena wale kala duweyna hanti waleeska jira dhamaada doona badan oo la kadejiya shuruurda shaqaalaha oo xamarla ka koobadiya ku qayb galnay waliba waa ku qayb galnay shuruur badan ama shirir badan oo yani shaqo abuur la kasuubiya dhalinyarada koonfur galbeed ee soomaaliya ilaa hadda yani way way ka guuraysa laakiin welina natiijadii ma habana saas oo kale wasiirkii weliba usu sheegay intay qorshay ahayd wasaaradiisa sidai shaqo abuur aan ka suubi lahayd dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya degmooyinka iyo gobolada kale mathalan lower gobolka shabeellaha hoose iyo bakool wasaaradda shaqadii sagaalaadi xilligana weli loo roogay lama qofood isuduwiyaanada nin roogaan isuduwiyaashaasa waliba wakiil ku hila wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha walibaana waraayana walaagi maaragtay oo sidoo kale oo shaqaalaha meelo waraabayo wakiil linkoyin wali kaloo wakiil linkoyina koobka shaqaalaha iyo maxay ahayto iyo ogaadaan walaagi xuquuqda shaqaalaha inay degotobadaas iyo walaagi degotobka shaqaalaha suubiyaan yani maaragtay ashaxmarintiyo iyo wakiil linkoyin marka labadaasna waa isduwiyaanaa leeyin dhalinyaro badan iyo weliba shaqalaanya ka haysatee magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya welina ku qalin jibeenee jaamacado iyo dugsiyo sare ma haysadan miila ka shaqaysan ilaa iyo hata xildhibaan wasabaagan diri guddoonka baarlamaanka tirilanka doorashada madaxweynenimada ee dalka soomaaliya xasan ayow daawuud xasan sheelar iyo faahfaahinta warkuning haydhagoonsidyaal xildhibaan idriis cabdi dhaktar oo nahay ku mid ah xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya iyo mayba usa sheegay ini anfay lahayn ini soomaaliya hata doorasho ka dhiida taas oo usa ka tilmaami iniyo jaran abaar iyo cudur iyo colaad oo hata ka jaraan qaar ku mid eh soomaaliya waana faylahayti ini muddo lama bilood ee reedland dhika doorashada soomaaliya si la badbaadi dadkan oo dhibaataysan waa sidiisu hadalka andhig xildhibaan idriis abdi dhakhtar iyo mayba is codsi indiray guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya profesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya حتى ولكو عصدان قدون كسر البرلمان كادلن كنين كوين أو ربع داقة ولا واي بروفيسور جواري واي بروفيسور جواري إن دور شدان مدحوينها أقلي دونت مرقو طلبات هذا درر إن جدالنين كديك سومالي لانسيسن كور قبتن أفر بلو ولا دور شدة جدالن ديك شعبك إنه مثلاني oo hadda dhibaataysan oo ciyaalku biilaante eh ciyaalkan shubunka dadka dhamaadoy shacabkii dhan wada jiifa qof weyn iyo qof yar eh dadkii uu matalaan oo dhamaado doorasho madaxweyne aan isku dhaafno ba fadaay gadaalna nin ku dhika oo may la raay lama bilood gadaal leen dhika markaas ka bacdi ummadan markii uu badbaadsan weydiisana codsi uu ku codsadaan way dhibaato jarta koonfurtu leeyma ku jarta gobolada dhexe ka jarta gobolada waqooyi ka jarta guud ahaan xildhibaanada Soomaaliyeed wala ku codsadaan macal masuuljo in madaxda wadanka wala ku codsadaan in doorashadan gadaalneen ku dhig shacabkii aad matalaasi ha ka dooradii oo dhamaado in uu doorashada degdegna maybana isu booqasho qisaaday mar isu maalintii shalay ha booqdii magaalada baydhabo qaar ku mid ah kaamamka ka yaalan duleedka magaalada baydhabo ee isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo maybana deeglacga geysiyey isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo oo isu unkutirgali ini daaweyn waxyaabihii onbaahnin lahankagada dadka bukaanka oo shibanbiyoodka harididi oo ka jiraan isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo seminaarlan qobada iskaashatada beeralayda gobolka bayo waliba geeg ee ka dhigay magaalada baydhabo seminar lanqobadi iskaaladowka beeraleyda koonfur galbeed soomaaliya iyo geekala ka qobadi magaalada baydhabo wayna seminaarkan qobada hay-adda faw wayba goobro ku haya wasiirka beeraha iyo waraabka koonfur galbeed wasiire xildhibaano ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya walibaan koreyntii goobtiisa ku hadal iskuduwi wasaaradda beeraha iyo waraabka cabdiwahaab siraaji sheegmadooye waynu isu sheegay muhiimad usan lay seminaarkun barnaamijkeennagu wuxuu ku saabsan yahay sidii loo kobcin lahaa awoodda iyo tayeynta beeralayda gobolka baay marka barnaamijkan waa barnaamij weyn runtii aan ilaahay fursad inoo siiyey maanta inaan ka soo qayb galno u furno seminaar beeralayda soddon iskaashato iskaashatooyinka beeralayda gobolka kaasoo la rabo in lagu taabageliyo sidii kobaca dhaqaale u soo saari lahaayeen beeralayda iyo horukac iyo horumar waaro si ay u gaaraan hiigsiga la rabo labada kun iyo labaatanka in laga baxo gaajada iyo fakhriga lana gaaro guul weyn oo la taaban karo wayba saas oo kale isu goobta ku hadalay wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan fiqi waynuusu baraarujuun saanjidi iskaaladowka beeralayda koonfur galbeed soomaaliya intay ku faa'idaystaan seminaarka waxaan rabaa oo keliya aniga hadal uma istaagin casharaa idin socdo in muxuu ahaa macallimiinta casharka noo bixinaysa waxaa noo soo dirtay faw cidda wax la siinayana waxaa waaye muxuu ahaa iskaashatooyinka beeralayda ee gobolka baay oo keliya waxaan rajaynaynaa waxaa noo diiwaan gashan konton iyo shan iskaashato waxaa hadda tababarka ugu horreeya qaybtiisa hore qaadanayo soddon iskaashato soddonkaa iskaashato waxaan rajaynayaa cilmiga meesha lagu bixin doono inay ka faa'iidaysan doonaan seminaarkunya weliba uu saakeeday helyo abaare oo ku jiran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya beeroyniyo nagadan haano abaarsadan kan oo la filaha intiisu walbadunsu ku beddeli doonaa lamuqof rayday weliba likadila intan dhahayd elberdiyo magaalada xudur faahfaahinta warkun waliba magaalada xudur aan inkudalay sidaali muuse maxamed atara
bashal ciidaa mahadsanta inta la habaysanya lama qoboodya la kadili intan dhexaysa degmada alberdi weliba degmada xudur ku tirsan xarunta gobolka bokola kenya weliba koykureda markiye jidka langali ama jidkiyongale gobolkaasi shabaab gaari usuudi jaadkaaso markaasi saanlajeedi degmada xudur ee xarunta gobolka bokol lamadan qof oo la diliyo weliba markaasay laka sheegay intiyo markaasay iniska jaran qof shacab ay weliba qof ku tirsan ciidamada booliska koonfur galbeed soomaaliya dilkanya weliba markaasay huseeyaaf oo markaasay la sheegay intiyo ku dambeyn ciidamo ku tirsan ururka al-shabaab weliba markaasay si adkaada ay keen gaari ama baawartaha galaasa degmada xudur ee xarunta gobolka bokool dilkaas kuleed weliba markaasay gurmad kubahay degmada xudur ee xarunta gobolka bokool kaasoo yoombahan jidka laka dili lamadaas qofood iyo ku tirsanaa shacab weliba qofkaas kale ciidanka faysal kuleed weliba markaasay la seeday dilkii goobtay kudhihi ciidamada booliska koonfur galbeed oo kubeen degmada xudur gaarigii dilkii laku jeesiya weliba markaasay lagu furay dhowr xabad oo markaasay iyo ka dhimida lamada qofood iyo gaariga saarnaayeen weliba markaasay gaariga waday jaad oo saawadi degmada xudur ee xarunta gobolka boogol saasaata weliba fulay jubaano oo markaasay beese oo laha wadi isla degmadaasay xudur ku tirsan qaramada midoobey bay sheegtay intii ciidamada midooda afrika ee amisan iyo soomaaliya ka dileen afartii bilood laha dhaafi in ku badan soddon iyo todoba goofa qaramada midoobeyba saas oo kale sheegtay intii ka honto taadiyada ciidamada amisom iyo kuwada soomaaliya walinaya husta intii waryeelada ciidamada amisom iyo enjaysidahayd shacabka soomaaliyeed intii sii kordhahayd islamarkaasina lambaahanyi intii waa laku gobodaa saas oo kale qaramada midoobey sheegtay intii ciidamada soomaaliya oona dileen konton iyo shan qof tirada kubati gacanta ciidamada afartii bil oo dhaadhaafi iyo qaramada midoobe weliba ay ka tilmaantay sagaaliyo lama qof qaramada midoobe saas oo kale taabatay intii ciidamada soomaaliya on helna mushaaraadkii lanka talagali intii qaada islamarkaasina qaaryo muddo ku badan sanadii on qaadana mushaar hadalkun ha kubahi qaramada midoobe weliba wasaaka eeday heliya kor raaysa taadiyada ciidamada amisom iyo injiisa soomaaliya ulmaa-udiinkiiyo weliba iyo baagandiran bulshada intiio taa kuleeyan oyan gurmadan barakayaalka abaarta haysata faahfaahinta warkan waliba niinha cabdulaahi maxamuud isaaq cabdulaahi afani
culimo kumidde sheekh xasan cabdulaahi sheekh xasan gaab sheekh aadan sheekh saciid iyo macalin cabdifataax sheekh xasan oo marta ka haayay barnaamijka bandhig warsan iyo weliba codsadeen inta la gargaara oo b e badleladera dadka abaarta habarka eeday ururka kaalmoomka magaalada baydhabo sheekh xasan cabdulaahi iyo weliba sheegay inta dadka geekan kulameen sadi shay oo lakudo-ay sida jaray cudur colii abaar taasoo sheekhi sheegay inta ata dhibaato ilaahayna lakumagan gala oo haddana teega andhoona lonku qabsada korna oo lambaahanya inta laku hooseeda oo bulshada kata iyo qof welba walaay awoodisa lonku baahanya geeka intuusa tara bulshada baahan dhonka doronga kamid ata meyluntan e sababtoo ee maybaka kulumay siduwalhaad ka kasta goonij ay dilaa'an ah oo wal dhammaayaw cudur kolley kan haddaba socodow waa cudur eedan dhib badan insha allahu muslimiinta mayba anka bishaarayaane lanka ka dhimido ahlu tawxiid ee waa shahiid herjinaad wa iyo abaaryaana jarta abaaryaanad sidiyaba dilaa'an atayana qaatil waye colna jaro sadiidii walhaad oo ilaahowno badbaadi leeraayanin kulumeen rid maybalena dadka muslimiinta ee hooba musiibo ka dhiiri sidii ilaahay eraay aladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahayaa musiibadu noo korweel adig waaxid eh dembi una kasbani sababtii waninka dhiida ilaahu toobadanii ilhaami sheekh aadan sheekh siid u hay culimmadii ku qayb galay barnaamijka iyo weliba ka dheeraaday fadaa'iliya lata sadaqada isidan kol horeyta oo lembiyow usoon haqaadi tusaalayaalku hadalow dhiibistiye sadaqada marka abaarti jarte iyo marka aaranka jara
ilaahay min barilankaas ku hadlaa eex ilaahay mangmalaya waleer eex siba lam yarow axad lankaas in ilaahay ba aragahay mangmalaya miya lam najcalahu aynayn walisaana washafateen wahadeen najdiin nicmooyinka ilaahay sii uskaji saare ya aayaadka ha ku hadlaan fi nihaaya may beleeraheen may culayskan qaad waleer yani falaa taxamal caqaba yani caqabada ma indha jiir waayo dhamar waayo markaasaa caqabada aayadi sheega sole sheega may leeray wamaa adraka mal caqaba caqabadaas ma eray faku raqaba waay lan la haysado oo milki bani aadan gale xorriyadiis waaye in lankaas loo xoreeyo xorriyadiis lahnag waay ow طacaamun fii yowmin dii masqaba in la dacaamsiyo la noolay maalin dii masqaba gaajo saaxib ay dacaamkaas la siiye yatiiman daa maqrabatin ow miskiinan daa matraba yani lan ogoon eh oonatay aawshii waayo usoo xanaano i ricaayo aan baahanay masaakin hooji baa qobsiyo aan deerna yar waalidkii aan xamaal faday waayo oo labadiis waalid qurato ceeji ahaayeen aan gargaaro fadan naxariiso fadan macalin cabdifataax xasan oo siin haay kuqaybgalyaalka barnaamijka islamarkaasna e madaga jimciyada qaariga ee dhaha foundation iyo walibaa xusay intay jimciyada samaytay oo lala biyo dhaamin e iyo hunguri dhiibo muddooyinka inkada dambeeyey iyo oona geeka jimciyada qayriga ee dhaha foundation deersisi isbitaalka wing ee magaalada baydhabo daawooyin inaska jaraan labaatan shan bokis fareembe e taasoo bokiskiiba ka jarta soddon iyo saddexaba fareembe e canol o r s iyo sharootada canol kalka hirow
shalay aan ka damboytay mashaa'ikhda mayleraay dad walaale ee junuub suudaan roogaan yaha ka hariiriyeen dhallinyaro ee reer arlaadan dhaladi iyo mayleraay lama kun iyo boqol iyo sida dollar beese ee ha ka wareejiyeen beesadina reertaaha ee naxfiiskan inkasheeneen geeka tisla jarna aragahaytan ololaha saka jarni isbitaalka wiing oo shaban biyood dad badan handharaardeen mis maalin kasta la sheenahay yaa booqasho ka koyni qarashaadkaas la sheeni nusjo isbitaalka inka talagalni isbitaalka maybaa jeynay alxamdulilah ilaahay mahadiis labaatan shan bokis oo mayle raay falebee bokiskii mise kartoonkii baka jarta toddobaatan soddon iyo shan xaba falebee kanolo oo kun xaba e o r s oo kun xaba e mayle raay afartan iyo shan kiilo oo bahalkii mayle raay kaloriin e karaayado toddobaatan xaba e kooladii dadka laka duubay walaaloha dhiibid haddii las caawiye lankasta meyli roob wala ishaayo ku dhiibe walbadan la bedeli kor tan iyo markiia bilowtay bogtaaloolka abaaro idaacadda warsan iyo weliba suruntay barnaamijyiya naskasheenas walgorodka culimaauddiinka iyo kormeerayaal taasoo bulshada anka bandhigaas xaaladda abaaro iyo oona geeka barnaamij ka qayb ku hay dadaalada idaacadda warsan anka jarta samatibiyowka dadka iyo nisjeedyowka indho iyo dareenka kala duwan ee bulshada si dhammaan bulshada iyo oo wada jarta inas caawada iyo oona gacmo kale linen baahanayna meelisin warkaasi sunkuna darartan weliba raadiya warsan ee magaalada baydhabo kumanaan qof oo dalxiisyaalaya lakudaad gudaha dalka gambiya meelaasoo madaxweynayaaya jaamic usidiidi intuu silkiusa ku deg waliusa dalka usa geliyay xaalad deg dege madaxweynayaaya jaamic iyo weliba usa fadaha intuusa bara khamiista usa hilkiusa wareji hogaamiyaha mu'aaradka aadan barow oo usa ka guulaysay doorashadii meelaasaya kadheedi bila desembar uuna hadhaafni khudbadda khudbad telefishanka usa ka jeediya weliba usa ka sheegay intii aruntun dartie usa dalka usa ingili muddo saddex bilood haalad deg degee saas oo kale weliba yaaya jaamic usa eeday ururka midooda afrika intiio qorsheyn intiio faragelin iyo ka samayn siyaasad dalkaasay waddamada afrikada galbeed iyo weliba ay wada qorshe farageline milatariga meelaas ilakasuubi wayna jaree diyaargarow iidan doorashadii dalkaasi kadheediya weliba natiijadii diiday madaxweyne yaaya jaamic oo markii hore usa ogolaaday intiisu guulo kalatay mu'aaradka aadan barow weliba jare welwel ku muujihay haalka nabadgelya dalkaasay wayba dalka isu ku bara ka ahaya dalxiisyaal oo damaashaad un roogi meelaasay warkiisiin kula darartan raadiya warsan haminimada untan inkaga dhugunsidyaal warka way baantaas iin ku jeedi anaa faysal dhaayo xuseen waa in ay farsamayntiisu warka daraysaa raaqeesa intii warkunkalamida reean kulmaana ammaan allah